bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal ka dhowaada warka oo kooban guddoomiyaha gobolka hiiraan ah ayaa dhaliilhanjeediya dowladda federaalk soomaaliya qaabkii iyo walangweda usoona sheegay in tiiska tallada doonaan ra-iisul wasaare kheyre oo diiriya magaalada jowhara garowe ah oo laku mamnuuciya baabuurta dagaalka intila ka dhahwadaa cabsi ku teegan deegaanka haafuun ee gobolka bari madaxweynaha oo kulamo la qaaday bulshada markaa al-shabaab oo weerartay deegaanka daynuunay gabdho soomaaliyeed oo ka dhimaday minnesota qodobada dibadda lamayba ku mid ahaa jekwe maribe oo iyo weliba jiwe oo habsiga kasii jara doonaan
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
isniinga dhugusidaal taarigdana maybaa ka beegantaa toban iyo shanta bilo tobnaad sanadka labada kun tomiyo siyeedka hatana ka dhawaada warkiyaa fadsan al-shabaab yaa weerartay deegaanka daynuun ee ciidamada al-shabaab yaa aroortiyey maybaa iyo weerar ka qaadana deegaanka daynuun oo qiyaasiyey labaatiila kilomitir anjara magaalada baydhabo xarunta gobolka baay shabaabka ayaa dhiniga koonfureed ku galay deegaanka daynuun iyo onaska habeyn kula kulmi ciidamada dowladda oo fariisimaha kala hayaga lamada ciraf ee deegaanka daynuun ay ku galow dadka deegaankiyo mayba sheegana intii dagaalka usaayiku idin xoogin oo list adeegsaday lamada dhina hubka noocyada iyo shaldwego maybana dadka hala dirisay cabsi idin xoogin iyo welwela ku gadaal markii dagaalka xilliga soodiisa xoogeysadeen ilaa hataa si dhabamin xaqiijii kore khasaaraha rasmiga ee ay dagaaladaasi ku dhaladee maybana hadda xaalada deegaanka daynuunaya tato degan islamarkaasina adeegyadii bulshadeena socdaalka dadka ee kan baabuurtaba hata usa dib bilaawday gudoomiyaha gobolka hiiraan iyo mayba usa dhaliilay qaabkii walangwada dowlada federaalk usaona sheegay intii hospitalada doonaan bashiir cabdulaahi ismaan iyo faahfaahinta warkun biladweynaha ku diray gudoomiyaha gobolka hiiraan yuusuf axmed xagar ayaa kulan la qaatay saraakiisha booliska magaalada beledweyne waxaana uu sheegay in ciidamada booliska ay xili doonaan xuquuqdii ay lahaayeen gobolkan hiiraan dadka jooga waxaan ka codsanaa inay dowlad goboleedka hirshabeelle la shaqeeyaan naftooda iyo maalkooda ku taageeraan garab istaagaan si ay xuquuqdooda u helaan qayrkoodna uga si wixii shalay ka lumay ay u soo ceshadaan si haddii la ciilay ay ciilkii uga baxaan markaan soo galo degmadan haddaan joogno iyo hiiraan oo hiiraan caasimadu ah iyo adigoo laydiga rabo inaad nabadeeda sugtiin ilaahay in aad u tala saaratiin iyo annagoo la rabo inaan idigu kootaro kuwa hadda xaquuqoy leeyihin laleeyahay hataa waxaan ogahay xaquuqu filan inaynaan haysan kuwa ziirahuna waa kasii darin midna waa ogahay waxaan hadda waxaan imiday hadda maanta intaan joogaa toddobiyo toban toddobiyo toban iyo aanu malayn bishuna inay taanu malayna afar iyo toban maanta maalmo badanoo horaan soo joogay waxaan idigu yeeri waayo maanta idigu yeeray mataqaanin aniga xodogaalaan ho waxaan joogay degmadaan aan deganahay waxaan ogahay goonatoorayaal iga horreeyey ama rag iga horreeyey inuu idiin yeeray ballaqaadyo badan idiin sameeyey waxbaana ayna ka soo bay aniga waa isla joog ugaad hadda ballaqaadkii aad waydeen firfircoonidiidii waa sii gaabatay walbana nima raga iyo noqotiin oo dalkiinna aad si fiican xaya ugu shaqaysiin oo saldhigiinna shacabka ku soo xiratiin ballaqaadkii beenahay waa ka kaaftoomi laheedeen intaad ka meel gaaraysiin sidaad aragteen oo magaalana magaaladan tahay ama kuwa kaloo degmooyinka laga xukumaa yihiinay dhaxashay taas aniga waxaan jeclahay hadduu alla idmo waxaan dadka u sheegaa hubinay fulaan waxaan raadiha ka sheegaa hubinay fulaan sidoo kale waxa uu sheegay in dowladda soomaaliya ay ka gaabisay wax u qabashada dadka ku nool gobolka hiran asigoo tilmaamay in caqabado badan ay jiraan dowladda soomaaliyeed gobolka ugu taageero badan haddana xaquuqda asaasiga ah oo dowladda soomaaliyeed gobolladu ku leeyihiin gobolka ugu xaquuq yaraan badan ay dowladdu ku noqnoqoob tahay ay dowladdu waxaan annaga ubaaaan xaquuq u lahayn oon annaga ka waaynay ku daldalowhayda siyo haysa gobollo dowladda afar iyo labaatan kasta dhibaatadeed looga shaqeeyo dawladda laga dumiyo dawladda laga barbagaalo kuwa qaarkood dawladdaanu ka baxaynaa dawlada kalaa ku biraynaa li anaga weligaan dawladma mucaarag midaan ha ahaat mid hore ha ahaat mid kumeelgaar ha ahaat weligaa anaga dawladma mucaarag haddana ikhwaanow wax ka badan iyo inay la siina gobollada kale oo mucaarag kuwa mucaaradka waxay siinaan hataa lama siiyaan sababtu waxay tahay koo waxa ka ah boliiska boqolaal askari oo boolisa aa gobollada soomaaliyeed dawladda soomaaliyeed uga diwaan gashan xaquuqna ku leh gaadiidka ku shaqeeyaanna waa loo gey waa la siiyey asoo gaadiid dawlo ah gobolka hiiraan maalinkii dawladda soomaaliyeed oo kumeelgaara la dhisiiyo midaan federaal markii la dhisiinta ka dhexaysa oo hadda shaqaynaysa oo laba madaxweyne iskaga dabaysa oo kii toban laba sana iyo toban sii socda ciidanka booliska ah oo xaquuqda kule dawladda soomaaliyeed xaquuqda hadda waa xaquuqa oon laleeyahy laakiin waxaa xaquuqu sheega ah oo oo oo oo oo oo la bixiyo oo dawladda bixiyo kulhu intuu leegyahay waa isloog intay tiradu leegtahay waa isloog waa wax boqol ka yar ama waa inaa boqol laba loo dhigi dheg meelahaas camal waa waana isku tashanaynaa wixii haddaa ka dambeeya malihii anugu dawladda soomaaliyeed aan wax u dhibaynaa dawladda soomaaliyeed aan ka hor imaanaynaa dawladda soomaaliyeed aan ka baxaynaa midna malihi madaxda soomaaliyeed oo isku isku bedelaysaabo madaxtinimada soomaaliyeed oo anugu aan xaquuqda ku leynahay ama soomaalida aan qayb ka nahay waxay noo haayaan iyo meeshay naga qabteen waa arag annaga ilaahayna waa tala saaranaynaa dalkayna deegaankaynan waa imaansanayna deeqaynana waa imaansanayna xooggaynana waa imaansanayna haddaan waxaan samaysanay dawlad loo gaar oo cusub oo hadda koob iyo kow ka bilaabayna middaasaan hadda kow kow ka bilaabanayna middaasaan naftaayna iyo maalkaayna iskugu geynayna middaasaan middaas kula xisaabtami doona haddii alle hadda gobolaan ahaaye xaquuqay dawladay dawladay xaquuqa sii waaba soo dhaaf intay hadda mucaarad la tigi waayeen maahan sida waqooyi oo kale iyo maahe gobollada soomaaliyeed oo kale dhammaan midka ugu yar shan jeer afar jeeray kuna annaga hal mar looma iman annagoo biyo ka qaxnoo bannaanka joognaa madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo oo maalin diyaarad ku soo degay saacad oo biyihii dadkii ka qaxo qoraxda jooga udhex soo socday geedo hergale ugo waa u diyaaradiisii ku noqday
ra-iisul wasaare kheyr iyo de magaalada jawhar ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyr ay wafdo uu soo gaamiye ayaa mardhow mayba diirana magaalada jawhar ee xarunta maamulka hirshabeelle garoonka diyaarado magaalada jawhar mayba kadhow ayay mas-uuliyiin ku midayay madaxweynaha maamulka hirshabeelle maxamed cabdiwaare ra-iisul wasaare kheyr iyo lafilaa intiisa shiidhika mashruuc ee lankeergeliyow magaalada sada dhismaha xarunta usweelad oo baarlamaanka hirshabeelle dhismaha wadadiiska hiraasa garoonka diyaarado iyo magaalada jawhara ammaanka magaalada yaasiye dalan adkeeyo ciidamo qeyb ku qeyb qaado ammaanka ra-iisul wasaarahan iyo xukubaheen magaalada muqdisho oo diireega magaalada jawhara garowe ayaa laku mamnuucay intii baawarta dagaalka lakadhaawada guddiga amniga gobolka nugaal oo kusa mamnuucay intii magaalada garowe caasimada puntland xubka lakadhaha qaada ayaa xillo musharaxiin badan hub ah hala galayaan magaalada maalmoogii lahadhaafi guddiga iyo maybasaas oo kale ay ka dhawaaqana intii baabuurta dagaal alle ku mamnuucay intii hagalaan magaalada cabsi ayaa ku teegan deegaanka xafuufaana warar kalehano deeraha deegaanka xaafuuna ee gobolka bari iyo mayba sheegahana anti meelase ay ku teeganta cabsi ay ka eedan anti ee dabeelo meelasey ayaa ku dhiyan horeylan saadaali intiiyo deeradoolan qeybo ku mid ah deegaanada maamulka puntland deegaanka xafuun oo ku mid ah meelaha laku sheegay dabeelaha qabowga wadaadaya mayba warbaahintan xaqiijiyay gudoomiye ku-xigeenka xaafuun axmed maxamed cabdi maybana saas oo kale la sheegay intii gebi ahaanba kalluumaysatada deegaanadaasi iyo oosu ku baxeen badda dadka deegaanka iyo mayba warbaahintii oon sheegaan anti saadoogii lahadhaaf iyo dareemayaan roobab dabeelo weedadaan saadoogii hore isniintiya la filaay intii duufaanta luuban iyo kudhida cirifka bare soomaaliya oo iyo isku galeen badweynaha meelihii isku galaayaan badweynta hindiya iyo weliba badda caasa deegaanada soomaaliya mayba kiyara ama ayoon ku jarna ama unku janna awooda lokala tacaalow ama qalab lakala hortago masiibooyinka dabiiciga xitaa haddii lakusii warhaya madaxweynaha ayaa kulamo la qaaday bulshada marka madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa xalay ka hoyday magaalada marka ee gobolka shabeellada hoose ku gadaala shalay safar ismailasey kadeere madaxweynaha ayaa xalay kulamo xogwaraysiya iyo weliba dhiirigelin la qaaday maamulka gobolka gaar ahaana aana degmadan qaabilsan weliba odayaalka dhaqanka sida iyo sheegan mas-uuliyiin degmadaasi ujeedada madaxweynaha uusan deeri magaalada markiya mayba ataa dhiirigeliyoowka ciidanka xooga dalka ee ku tirsan guutada tumiya afarta oktoobar ee al-shabaab iyo ku saaray magaaladaasi sidaas oo kale farmaajo mayba laku waday intiisa booqda goobo badan oo ka tirsan marka iyo saldhigyada ciidamada iyo kaley gudaha iyo banaanka magaaladaasi gabdha soomaaliyeed iyo maybah iyo ka dhimadana minnesota lama bilaag oo soomaaliya ayaa ilaahata la waaysiiye jamaaday oo sabtidiina la sheegay intii iyo mididyo laku helay hera ka taalla duleedka magaalada minneabolis ee gobolka minnesota mayba wadeena baabuur ah iyo saaranay kaasi oo miil kala dhiye sida la sheegay gabdho dhimadeen iyo mayba qousyo haayana haanoo laka magacaabo sinab cabdulaahi ibiliba xabsi abdi si dhabana may xaqiijiye korosaabto ku dambeeytay dhimashada gabdhoogon baaritaano dheeraada iyo howlgalayo sameyn ciidamada booliiska iyo mayba guuliseen intii hosaaraan miididka lamada gabdhooda oo tumayo sagaal sano jare maybana habse warfa oo ku mid ah qoyska gabarta dhimatiyo sheegana intii gabartan iyo haayeen ama gabdhoon haayeen haan oo kawqalin jibiya dugsiga sara islamarkaasina anshaqeeyeen ilaa haddana mayba lanqamle tuhung intii gabdho iyo lanhanjabi waaniyo tilmaameen intii war kuwarsigu doonaan baaritaanada booliiskii wadaan meelo dhugunsidayaal warkaas kuldareertan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo jakumreyba iyo jewa iyo mayba iyo xabsiga kasii jara doonana gabarta wariyaha ee jekwa mareyba iyo weliba saabiya joseph iyo mayba geega mar maxkamadda laha teegay maxkamadda hortiya iyo ku sheegana anti iyo andilna malika kiminia oo dilye laha ka dacwadeeye si kasaba haata mayba xabsiga kasii jara doonana ilaa maalima iyoona arbaada baradambe eena maxkamadda lahaa teega doonaa si landhegaysada dacwadii oseng intii lasiiya dhiya haweeneyda garsoorka ee g c lisida iyo mayba sheegtay intii arbaadaha lasii dhihi doonaa maalinta lanqobadina mayba maalintaasi laku dhegeysan doona bal intii on qalamaan dhammaanada lakasii dhiyaw iyo weliba in kale jekwe iyo mayba iyo equator kina iyo mayba iyo osidena intii maxkamadda maalinkii qobodka dadkaasi maadaama walbadana la hacyay maybana dilka masar inguurku jiwe lahans heriyay bili hore ee taariikhdahayti labaatan iyo afartii meelo jekwana ayaan la hiriya shan maalmood kudib monika ayaa la dilay tomiyo sagaalkii bili hore saacadaha kubacdi markii koytiya south sudan maybana laka dilaya kilimini oo ku tirsan nairobi warkii dhugunsidayaal isin kula socoteen idaacadda warsan ee magaalada baydhabo inta ninkanonyitan intii warkan kulmideen markal hawadu kulmaan meesin ku tabaana sidaasay nabadgelyo